bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan jimco wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo reedho muqdisho ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay soo gebagabeeyeen xalay saqdi dhexe weerar maleeshiyaadka kooxda nabadiidka al-shabaab ay ku qaadeen maqaayada banaadir biij oo ku taala xeebta degmada cabdicasiis ee lido iyadoona ay soo badbaadeen ciidamada shacabka soomaaliyeed ee maleeshiyaadka halkaasi ay ku weerareen wararka ka imaanaya degmada baardheer ee gobolka gadan waxa ay sheegayeen weerar xalay halkaasi ka dhacay oo bamgacmeed loo adeegsaday in ay ku dhaawacmeen ilaa sideed ruux oo uu ka mid yahay guddoomiyaha degmadaasi iyo mas-uuliin kale oo ka tirsan maamulka degmada baardheere xeraalyaha guud ee qaranka iyo taliyaha ciidanka asiibta soomaaliyeed waxa ay kormeer ku tageen dhismaha halka uu ka socdo dhismaha xabsiga cusub oo laga hirgelinayo ama uu haskalkaasi uu ka socdo deegaanka kilomitir toddoba ee magaalada muqdisho iyadoon mas-uuliyiinta soo indhiindheeyay qeybaha kala duwan ee dhismahaasi wararkan caalamigan dhegeystayaal waxaa ugu waaweyn dowladda talyaaniga waxa ay ku dhawaaqday xaalad degde ay kaga dhawaaqday xaalad deg dega gobolada sida weyn ay u saameeyeen dhulgariirkii maalintii arbacadii lasoo dhaafay ku dhuftay qeybo ka mid a waddankaasi iyadoona ilaa ay haatan weli aan laga raja dhigin in la helo weli dad noolo ku hoos jira burburka dhismiyaasha
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subax jimcaha lix iyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka intaasi dhegaystayaal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ayay ahaayeen haatan kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan waxaan idinla diyaara anigoo cali cabdiraxmaan aadan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay soo gebagabeeyeen xalay saqdi dhexe weerar fiidnimadii xalay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen maqaahida banaadir biij oo ku taala xeebta lido ee degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxaana ciidamada ay ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan shacab aada u fara badan oo halkaasi maleeshiyaadka al-shabaab ay ku weerareen warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyay waryaheena cali cabdiqaadir calmichael maleeshiyada kooxda al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday maqaayada banaadir biij ee ku taalla xeebta liido ee degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho weerarka ayaa ku bilowday qarax ka dhacay bannaanka maqaayada inta la ogyahay ilaa iyo lix ruux ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi iyadoo ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ay ku guulaysteen inay soo afjaraan weerarkaasi kadib howlgal ballaaran ay sameeyeen ciidamada ayaa soo badbaadiyey dad shacab oo goobtaasi ku xanibnaa sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay mid ka mid a dadkii weerarka soo qaaday taliya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa goobta booqday yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay ugu horeyn sida ay wax u dhaceen runtii waxaa ka dhacay maqaayadda la yidhaahdo biij banaadir agtaada ayaa baabuur qaraxsiday ciidamada amniga ay ka hor tageen kuna joojiyeen kadibna baabuurkii wuu qarxay ase wanaag ninkii rabay inuu isqarxiyo oo baabuurka qarax waday ciidamada amniga gacantay ku dhigeen isagoo bad qabo dhaawac yar ayaa soo gaaray kadib waxay galeen maqaayadda la yidhahda biij banaadir ciidamada amniga muddadii ay galeen ilaa saaxan aan joogno ilaa adigu markay ahda kowdii habeennimo ayay ku jiraan wayna soo afjareen ciidamada amniga wayna ku guulaysteen runtii waxaana la soo badbaadiyey shacabkii meesha joogay dhallinyaradii wax badanna markii hore hore loo sii badbaadiyey markii dambe oo xabadda istaagtana ilaa labaatameeyo oo gabdo iyo wiilal isugu jiro ayaa laga soo saaray nasiib wanaag way bad qabaan oo kuwa hadda halkaas ad joogood arkayseen dhimashadu tirsan iyo shan ayaa hadda noola sheegay dhaawacuna ma ji- dhaawac saasa ma jiriyo ilaa laba oo dhaawac fududaa noola sheegay marka alxamdulilaah ciidamada amniga aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa taliyaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed jenaraal maxamed maxamuud gaafo ayaa isaguna waxa uu faahfaahin ka bixiyey khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi oo maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen halkaasi waa la ogay gaarigaan inuu noo imaanayo wixii warkii na siiyey oo noo sheegana shacabka soomaaliyeed ahaayeen in ma uu gaarin goobtuu ku talagalay markii lala dagaalamay uu qaxay laakiin hadduu goobtii tegi lahay oo lagula da- oo u socday qaraxu iyo dhabka intaaba ka badnaa lahaa marka ogitaanka aan ogaanay iyo shacabka ogeysiinta ayna ogeysiiyeen waxay noo keentay in cadowgii khasaarihiisi aad u yaraado ummaddiina ba- ay badan ay ka badbaado intaa waxaan kusii daraynaa waxaan badbaadinay oo asagoo nool hadda aan haynaa ninkii qaraxa ku talagalay oo isqarxiyey ee baabuurka labada qayb qaraxa ugu xiraa qaybta dambe a qarxday qaybta hore ma qarxin wejiga ayaa waxaan ka gaarin dhaawacyo yaryaroo fudfudud asagoo annagoo hubsannay oo ogaanay qaraxii ku dhex jiriyo ayaan badbaadinay ka soo bixinay cisbitaalaan geynay gaara oo lagu daaweynayo haddii alla idmo waxay u qabaan shacabka la soo bandhigi doonaa Ee, waxaan rabaa oo kale inaan sheego dadkan meesha ku dhintay tiradooda waa laba ciidanka nabadsugidda ka tirsan iyo ee, afar shacaba laba gabdhood iyo laba wiil ayana allah u naxariisto jannada allah ka waraabiyo Ee, waxaa kaloo ku dhaawac waxaa kaloo ku dhaawacmay ee, laba qofood oo mid gabar tahay ayagana dhaawacoodu aad hadda halis uma ahan inta hadda ilaa hadda aan ognahay oon aragnay waa cawo waa intaas khasaaruhuna intaas ayuu ku egyahay waxaana rajaynaynaa dadka soomaalida mahaddaasaan u celinay inay kasii diraan dhallinyaradan soomaaliyeedna waxaan leenahay war waxaa idin dilaayo waa dhallinyarada adinkeed lamid ahe guryihiinii jooga ha qarinina dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa lagu dabiibaya cisbitaalada magaalada muqdisho
haad umaasihay kaasi waxau ahaa wariyaheenna cali cabdiqaadir calameyn kale oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd weerarkii maleeshiyaadka al-shabaab xalay ay ku qaadeen maqaayadda banaadir beach ee magaalada muqdisho hase yeeshee dhegeystayaal waxaan idinka raalgelinaynaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo welihiin uu ku sheegay maxamed maxamuud gaafo waa cabdulaahi gaafo maxamuud haatana baardheere wararka imaanaya degmada baardheer ee gobolka gedo ayaa waxay sheegayaan in sideed qof oo uu ka mid yahay gudoomiyaha degmadaasi uu xalay ku dhaawacmay weerar bamgacmeed loo adeegsaday oo halkaasi lagu qaaday haddaba si aan wax badan ugu ogaano gudoomiyaha maxkamadda degmadaasi baardheere ninka lagu magacaabo ibraahim daahir shacbaan ayaa waxa uu ka hadlayaa weerarkaasi khasaaraha dadka kasoo gaaray iyo sida uu dhacay iyo weliba xaaladda sida ay tahay
baarihi halkii saac oo hadeynimo ama toddobadii ero- macnaha hadeynimo yaa waxaa ka dhacday degmada bahar dheere xoogaa dhibaato shil ama garay qarax baa ka dhacay qaraxaas oo ahaa mid sababay dhaawac aad u badan dhaawacaas markaa xagga shacabka iyo xagga ciidanka ama xagga madaxa ayuu soo gaaray gaar ahaan sida gudoomiyaha degmada baar dheere cabdullaahi nuur xasan ay- ay- arrintaas dhacdadaas hadda wax dhintayna ma jiraan Ah, xogeyaha ammaanka degmadana waxbaa kasoo gaaray Eh, insha allahu tacaala kolley arrintaas marka rag u aan badnayn ayay ahaayeen gudoomiyaha la socday hadda ciidamada unbay u banaayeen hadda la socdayna waxaa kamid ahaa xogeeyaha arrimaha nabadgelyada waa ku jiray waana fiican yahay isaga laftiisa alxamdulilah ogaa dhaawacyo culculusna waa jiraan laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin gudoomiyahan hadda wuu fiican yahay ragga kaleo hadda saraakiishaha ama ee, madaxda oo la socdayna way fiican yihiin xoogaa rag askar ah xoogaa dhaawacooda uu culus yahay alxamdulilah rabbilcaalamiin rag shacab oo hadda dad shacab oo hadda aanan tirsigooda hayninna waa nolosheeda rag toodaneeyaha marka hadda lasu gegeeyo maadaama oo hadda aanan ka warramin dadka shacabka ahaa intay hadda dhan yihiin laakiinse hadda intaan ka warqabo waa un rag sagaal iyo adigu sideed meelahaas adi gudoomiyaha iyo ragga saraakiisha oo la socdayna hadda way fiican yihiin isbitaalka ayna ku jiraan alxamdulilah waa aaday u fiican yihiin waa dad hadda waxaa weeye arrintooda ay ugu nasiisaa kolley arrintaas hadda baaritaankeeda hadda wuu dhiman yahay sidii hadda marka hadda la sheegayo inta badan anigu hadda meeshaas hadda ma aanan joogin balse sidii hadda la ii sheegay eh, inta badan waxaa la leeyahay waa miino may eh, waa bamba lasoo tuuray hadow magaalada labadan bilood ama saddexdan bilood oo dambe aad ayay u fiicneyd eh, ciidamada ammaanka ee degmada aad ayay macnaha waxaa weye ammaankeeda u sugeen waayna fiicneed alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda meel miino la dhigi karo ama meel miino lagu xarayn karo ma ahayn shaarica degmada baar dheer ayay ahayd arrintaas marka anagu waxaan isleenahay markaas waa ma- meel waa fiican yahay dhaawaca madaxda aad uu fiican yahay isagana waxa yar ayaa soo gaaray wuuna fiican yahay yani cisbitaalka ayaa ku booqday xalay wuuna fiicnaa alxamdulilah kulley hadda wuu ka soo raysanayaa ilahay hadii anigu laba ruux hadda waa la ii sheegay insha allahu tacaala kulley waxaan xaqiijin xaqiijin doonaa haddii ilaah yidhaahdo wixii hadda subaxnimadan ah kulley dadka dee shacabkii markaas habeennimo ay ahayd waa la kala tagay oo nin walba waxaa gurigiisa ayaa loo qaaday dad cul culus oo hadda markaas anigii hadda noola keenay oo dadkaana culus oo markaas cusbitaalka hadda noola keenay oo sidaas ma aanan arkin oo ma jirin balse rag dhaawaca waa noola sheegay waana soo xaqiijin doonaa insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya
aada mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda degmada baardheer ee gobolka gadow ibraahim daahir shacbaan xeraalyaha guud ee qaranka iyo taliyaha ciidanka asluubta ayaa waxa ay kormeer ku tageen xarunta ama goob uu ka socdo dhismaha xabsi weyn oo laga dhisayo deegaanka kilomitir toddoba ee magaalada muqdisho xeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir iyo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya saraayigaas bashiir maxamed jaamac oo uu weheliyo ku-xigeenkiisa saraayi guud cabdikariim cali afrax ayaa waxa ay kormeer ku tageen halka uu ka socdo dhismaha xabsiga weyn ee laga dhisay xarunta taliska guud ee ciidanka asluubta soomaaliyeed ee magaalada muqdisho mas-uuliyiinta ayaa indhiindhayn ku sameeyey qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay xabsigaasi taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed saraayigaas bashiir maxamed jaamac ayaa xeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir waxa uu warbixin ka siiyey dhismaha halka uu marayo iyo howlaha kale ee loo qaban doono waxaana uu sheegay taliyuhu in bilaha soo aadan lasoo gebagabayn doono dhismaha xabsigan taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in xabsigan dhismihiisa uu had yahay meel gebagabaa islamarkaana uu dhammaystirtirmi doono wax badan dhibaatooyinka ciriiriga xabsiyada ka jiray isagoo xusay in qorshaha uu yahay in xabsiga dalka oo dhan ama xabsiyada dalka oo dhan laga dhisayo goobo dhaqan celineed oo wax lagu baro dadka lagu soo xiro sidoo kale xeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed bashiir maxamed jaamaca waxa uu ku ammaanay isbedelada la taaban karo oo uu ku sameeyey xabsiyada dalka isagoo tilmaamay in xabsigan dhismihiisu gunaanood marayo islamarkaana horumar ku sameynayo ciidamada asluubta soomaaliyeed xabsigan oo si caalamiya loo dhisayo ayaa dhismihiisu waxaa iska kaashanaya taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dembiyada iyo arrimaha daroogooyinka waxaana sidoo kale xabsigan uu ka koobay qaybo kala duwan oo loogu talagalay sida jeefka waxbarashada garoomada lagu ciyaaro iyo goobo kale ay degaan garsoorayaasha islamarkaana uu yahay xabsigan wax kasta mid dhammaystiraya oo nolosha aadanaha u muhiima halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda talyaaniga ayaa waxa ay ku dhawaaqday ama ay kaga dhawaaqday xukun deg dega ama xaalad deg degaad gobollada sida weyn uu u saameeyey dhulgariirkii maalintii arbacadii lasoo dhaafay ku dhuftay qaybo ka mid a waddankaasi iyadoona aan weli laga rajaga dhegin in la helo dad nool oo weli ku hoos jira burburka dhismayaasha ra-iisul wasaaraha talyaaniga mateo renzi ayaa ballan qaaday in konton milyan oo lacagta yuuraha oo lagu dhisi doono goobaha burburkaasi uu saameeyey ugu yaraan laba boqol iyo konton ruux ayaa ilaa ay hadda la ogyahay inay ku geerideen halka saddex boqol lixdan iyo shan ruuxna ay ku dhaawacmeen waxaana weli kooxaha gurmadka deg dega ay wadaan inay helaan ama ay isku dayaan inay ka helaan dad nool weli inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburka habeennimadii labaad si kastaba boqolaal ka mid a dadka ka anfariiray dhulgariirkaasi ayaa ilaahay haatan waxaa la sheegay inay shan kun dadka gaaraya ay ka shaqaynayaan dhismayaashaas mister rensi ayaa sidoo kale waxa uu gebi ahaanba kansalay ama uu joojiyey canshuurtii dadka deegaanadaasi laga qaaday taasoo ah qorshayaasha la doonayo in wax looga qabto dhibaatooyinka dadkaasi soo gaaray waxaana xukuumaddu ay sheegtay in sidoo kale dhismayaasha hadda la qorsheynayo in laga dhiso deegaanadaasi ay ahaadaan kuwo u adkaysan kara dhulgariirada iyo dhulruxunka kooxaha gurmadka deg dega ayaa waxaa la sheegayaa inay weli ku dadaalayaan sidii ay usoo badbaadin lahaayeen dadka ku hoos nool dhismayaasha burburka kooxaha ama saxaafadda waddankaasi talyaaniga ayaa la sheegay inay soo warisay inay dhalicin u jeedisay degaanada ama dowlad dalkaasi maadaama la sheegay in goobaha burburkan haatan uu saameeyey la sheegay in guryaha ay ahayn kuwo aan adkaysi u yeelan karin dhulgariirada noocan oo kalea waxaana la sheegay in magaalooyin taariikhi ah oo ku yaala dhinaca waqooyi ee bartamaha waddankaasi la sheegay inay gebi ahaanba ay saameeyeen dadka ku dhintay dhulgariirkan ayaa sidoo kale la sheegay inay ahaayeen dad dalxiisyaal ah oo dhinaca waqooyiga bari ee dalkaasi talyaaniga oo gaar ahaan dhulka buulaleydana ku sugnaa oo boqol kilomitir u jira magaalada caasimadda ee rome magaalooyinka sida weyn uu u saameeyey dhulgariirkaasi ayaa waxaa ka mid ah amatrici akwete acomoli iyo balestere del torrente kuwaasoo la sheegay inay ahaayeen kuwa sida weyn u saameeyey islamarkaana goobahaasi ay ku sugnaayeen dad dalxiisyaasha dalxiisyaal ah oo aad u fara badan inka badan laba boqol oo qof ayaa ku dhintay magaalada amatrice oo keliya sida ay soo welisay wakaaladda wararka ee waddankaasi ee ansa ugu dambeyntii hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta ee magaceeda loo soo gaabay unisef ayaa ka digtay xaaladda nusmaliin caruur ah oo qaaradda tan afrika dhinaceeda waqooyiga bari ee waddankaasi nigeria iyo dalka jaad la sheegay inay kasoo werinayso macaluul aada u ba-an unisef waxaay sheegtay in caruurtaasi saameyn ku yeesheen abaaro toddobadii sano lasoo dhaafay ka dhacay halkaasi iyo dagaallo mase kooxaha hubaysan ee boko xaram ay ka mid tahay caruurtani oo tiradooda lagu qiyaasay toddoba kun iyo aniraada afar kun toddoba toddoba boqol iyo konton kun ilaa sagaal afartan iyo sagaal kun oo ahi inay ku nool yihiin gobolka borno state ee dalka nigeria kuwaasoo loo arkay inay khatar ugu jiraan dhimasho haddii aan sanadkan gudihiisa lala gaarin daweyn iyo gurmad deg dega caruurtan ayaa la sheegay in sidoo kale halis ay ugu jiraan ururka boko xaram kuwaas oo laga yaabo inay dilaan ama ay u isticmaalaan askarayn horaantii sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii ayay ahayd markii ururka boko xaram ay afduubteen samafaryaan waddanka belgiumka u dhashay waxaana wixii markaa ka dambeeyey soo yaraanayay awoodda kooxaha oo la sheegay in dagaal ay kula jiraan ciidamada gobolkaasi oo ay ka mid yihiin dalalka nigeria jad niger iyo cameron walow weli ay gacanta ku hayaan dad fara badan oo afduuban oo ay ka mid ahayn gabdhihii ay ka afduubeen magaalada jibog ee waddankaasi nigeria dhegeystayaal warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya subaxnimada waa eginta